إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan duqayn diyaaradeed oo dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa xalay ka dhacday magaalada ceelcadda ee gobolka gado ciidamo soomaaliha oo taabacsan maraykanka ayaa qof shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaa ku taliyey in layska dhiciyo sacuudiga oo dibadda ula soo baxay diinla dirar xaddaaf ah jufo ka mid ah beesha xawaadle ayaa nabadoon ku caleema saaratay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan intaasuu dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorka roon warkaas oo faahfaahsan goordhow ayaan soo gudbin doonaa insha allah dhul xariiqayo faalladanun ka dheerahaye dhunigiyo anfacawanka go'ay dhidif deradi dhibtaanigay muuqata waa mid dhumuc weyne dhugma niman lahayn iyo hanfade waa la dhalanteede
culimmadu waxay noqdeen burjuwaasiyiin qofka hadduu haystana kiyaa karo iyo dhib iyo buuq ma rabo xoolahan iyo kheyrkan iskugu daarsan barabaleen badan saas marka ma rabaan sidii hore badankoodii ma ahan
warka uu sheegay uu leeyahay innaga culammadeennu waa kuwo adduunyada jecel arrin jirta wey maxaa yeele nimankan meesha maxaaba lagu hayaa waa adduunyo xaaraama wey dadka muslimiinta la dagaalankooda iyo diinta islaamka baabi'inteeda ayaa gaaladu meesha u joogaan
waxaa jirtay waxyaalaha nabiga la siiyey waxaa ka mid ahaa oo nusirtu yacni in argagax uu dadku galo masiirata shahrin in loo socdo bil in dadka islaamka markii jihaadkii ay ku jireen mararka qaarkood dadkii baalindhowe dooda aan aan fadhino iska caadi ahaa hor nimankii waa laga argagaxayaa ayagoon la soo gaarin baa qof walba wixii gacantiisa ku jira ay ka daadanayaan
ninkan fiqi la yidhaa warkan uu sheegay iyo xadiidkan uu soo deliishaday waa wax sax ah oo in gaaladu ay cabsanayaan iyo gaalraacyaduna waa waaqac jira wey
kulli waxaa loo arkayaa inay janna u socdaan waxaa laga yaabaa wiilashaas inay ka soo safreen kun iyo intaasoo kilomitir inay janno u soo raadiyaan marka dee moralkii iyo caqiidadii iyo wixii la geliyey iyo askariga soomaaliga in qaadka cunaya waxaa la marin habaabiya runtii hadafkii dhammaa
dagaalkaa muddada dheer ay ku jireen baa runtii ku dheeraaday caadiyanna dagaaladu markii ay dheeraadaan oo maaragtay hadda dagaalkan oo kale tusaale ahaan afghanistaan oo kale haddaad fiirisid maraykanku shan sana kadib warbaahintooda iyo maaragtay axsaabtooda iyo siyaasiyiintooda iyo dadkooda wax qora muddo shan sana gudahoodba waxay bilowdeen maaragtay ka dayrin
maanta haddii la leeyahay halala galo ayay waxay noqonaysaa opshankii ugu liitay oo isdhiibidda ahaa oo sidii maraykan uu dowladdii dhammayd ee afghanistan uu labaatanka sano trillianska uu ku bixinayay inuu baska ku hoos tuuro oo uu meesha uga baxsado in dee talibaan ay dhulka qaadato waa hadda sida uu maraykanku karkarinayo taas waa midda hadda joogto haddii dee qoladan haddana ilaaliso amisom iyo nimanka xalana ku jooga ay intay nagu daalaan yidhahdaan dowladdan waa madhalays waaye baska aan ku hoos tuurno shabaab waa intay sugayeen wayna rabaan qaarkoodna waa aaminsan yihin inay isaas dhici doonto cayaar cayaar ma aha
waxaan fiirinay waxa ay dalbanayaan marka waxa ay dalbanayaan waxay ahaayeen laba qodob shareecada iyo ciidamada shisheeyaha inay baxaan shareecada in la dabaqo iyo ciidamada shisheeyaha inay ka baxaan dalka
ninkii islaama oo islaamnimo iyo fikri islaamnimeed iyo shareeco islaam inuu rabo isku maamulkeeda lagu eedeeya runtii waa la ammaanay islaamnimaa loo qiray wax kasta oo wanaagsana oo ay tahay nin muslimu inuu maaragtay raadiyo ama maaragtay ammaan u noqon lahayd baa lagu ammaanay si kooban awrkii dhaliya xungeela waa laga dhuufanaye ama dhoobadiyo sayladaad gacanta dhiibtaye hayeeshee basaas kula dhashaan cidina dhaadayn kuu soo dhowaada dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan duqayn diyaaradeed oo dhimasho iyo dhaawac sababtay ayaa xalay ka dhacday magaalada ceelcadda ee gobolka gado faahfaahinta warkaas waxaa inoo eegaya cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali diyaarado dagaal ayaa xalay duqeyn waxay ka fuliyeen gudaha magaalada ceelcadda ee gobolka gado xilli dadku ay jiifeen oo shan saac oo habeenimaha ayay diyaaraduhu gantaalo ku garaaceen magaalada gantaalaha ayaa haleelay guri ay degganaayeen qoys ka mid a dadka deegaanka hooyadii qoyska ayaa halkaa ku geeriyootay halka shan carruura oo yaryar oo ay dhashana ay ku dhaawacmeen bulshada deegaanka ayaa ka argagaxay duqaynta diyaaradaha dagaalku halkaasi ay ka geesteen intaa kadib dadka ayaa isu soo baxay waxayna goobta ka qaadeen meydka iyo dhaawacyada kuwaasoo la geeyey goob caafimaad dadka deegaanka ayaa aad uga xumaaday duqayntani loo geestay dadka maatida ah sayga haweenayda duqaynta ku geeriyootay islamarkaasina carruurta dhaawacantay aabbahood ayaa waxa uu ka warramay wixii dhacay bismillaah inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun magacayga waa cali axmed sheekh cabdi waxa ilaahay qadaray subxaana wa tacaala waa dhacay ilaahay baa noo qadaray waxa ilaahay noo qadaraa nagu dhacay qoyskaygii oo reerkaygii meesha deganaa bay gaalada baagsatay dad adigu gabadhii reerka u degan iyadoo hooyad ahayd waa shahiiday carruur shan canuga waa dhaawac isbitaalka degmada calada yaallaan gaalada ma aysan raadinaynin shabaab ma aysan raadinaynin waxay raadinaysay muslimka oo dhan cidiyasiibkiisa qoyska iyo qoys muslim ahoo meel degan buu ahaa ciidan ma ahayn xere ciidan ma ahayn guri meel degan buu ahaa gabadhiina waa shahiiday carruurtiina waa dhaawac ilaa shan canug inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun dhibkaasa ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala baana awood iskale ilaahay baana ka rajaynaya insha allahu tacaala samir khayr qabo iyo gabadhii shahiidee walaashay ahayd xaaskaygana ahayd in ilaahay subxaana wa tacaala jannadiisa aakhir uu ka waraabiyo carruurtanuu ilaahay dhaawacooda ii kiciyo allah subxaana wa tacaala baa fadli fara badan ka rajaynaya insha allah ma jirto cid ilaa iyo iminka sheegatay mas-uuliyadda duqayntan laakiinse waxaa loo malaynaya in duqayntan ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka amaba kuwa kenya kenya ayaa dhowr maroo hore waxa ay duqaymo ka geysatay gobolka gado iyo meelo kale waxaanay ku dishay dad maati ah iyo xoolo intaba maraykanku sidoo kale dad badan iyo xoolo ayuu ku laayay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya asigoo adeegsanaya hubka casriga ah ee diyaaradaha laga soo korgeno ciidamo soomaali ah oo taabacsan maraykanka ayaa qof shacab ah ku dilay deegaan hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahin ku aadan warkaas waxaa inoo soo gudbinaya maxamed cali aadan deegaanka mareeray oo hoostaga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ayay habeenkii xalay ciidamo uu soo tababaray maraykanka ka geysteen dil iyo afduub ciidamadan oo lugeynaya islamarkaana ay kor diyaarad ka waardiyeenaysay ayaa gudaha u galay deegaanka iyagoona halkaasi ku dilay wiil dhallinyaro ah halka sidoo kalena ay kaxaysteen nin beeralay ah oo ka mid ahaa dadka deegaanka mid ka mid a dadka ku sugan deegaanka mareeray oo la hadlay idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa inooga warbixiyey qaabka ay wax u dhaceen waqti toddoba saac ma laheed ayaa gurigiisa laga kaxo laga baxsaday niman ciidana u imaadeen waa ninkaas mid masaakiin oo beerley ee waayo beerfalata ee ninka la dilayna deefo u degan yaha anig magaciisa mehelo waa cunug oo deefo degan oo xidaan oo shabeellada ee waaye meeshaa lagu dili markaa ninkaas leesoo meesha joogaa xabad ay ku dhufteenay ku dileen haddana waa la aasuyay ninkaas magaciisa nimaka saayo waayo cidda dishay marka waa qolada xali oo oo timidaa disha qolada xali timida cunugaan oo walaashay oo guriga ka baxsatay aa disha ciidamada dilay marka ayay ka tirsan yihiin ciidanka oo oo habeenkii oo oo baxo diyaariyaasha ku socda waayo waasaa aa dileen nimankaas aa dileen diyaarada xali aa imaatay belitankida wareegaysi laa lix sac shan sac ay soo gashi laa sideed sac ay joogto sideed saaci ka dambeeyo markii ninkaan ay qabsadeen diyaaraddu waa baxday ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha ah ee uu ku ugaarto maraykanka iyagoo uga dayanaya barbaariyahooda ayay marar badan sidan oo kale dad rayid ah ugu laayeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose mid ka mid ah culummada soomaaliyeed ayaa ku taliyay in layska dhiciyo sacuudiga oo dibadda ula soo baxay diinla dirir xaddhaaf ah warbixin ku aadan waxaa inoo faahfaahinaya haashim cabdinaasir sheekh aadan sunni oo ka mid a culimmada diinta islaamka kuna nool gobollada waqooyi ayaa ka hadlay tillaabadii dhowaan oo maamulka al sacuud ku joojiyey in qiraa'ada salaadaha faradka ah ee masaajidda bannaanka laga maqlo sheikha yaa maxamed bin salmaan ku tilmaamay inuu yahay ataaturkiga sacuudiga isaga oo sheegay inuu dhibaato badan ku hayo dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka barakaysan wuxuu sheegay sheikhu inuu culimmadii iyo dalabata cilmigaba xabsiyada ka buuxiyey maxamed bin salmaan ninka maantaan ku tilmaami karno inuu yahay ataatoorag iyo reer sacuudi markaynu eegno afcaasha uu samaynayo ee aadka u kharriban iyo siduu diinta u fasahaadinayo waxay u dhigantaa siduu diinta u fasahaadiyey iyo jaraa'imtii uu sameeyey ataatooragkii turkiya ee khilaafadii islaamka riday xagga marka loo eego ijraamka uu ka galay markaa xaqa diinta iyo islaamka iyo xaqa ummadda islaamka intaba waxay markaasi jambiba jambiba isu garaacayaan oo dariiqii buu hayaa halkuu ku intahoodayna waxaa muuqata inuu ku intahoonayo ma waanu markaa dhibaynin waanu cadaabayn oo ciqaabaynin dadka ilaahay awliyadiisa ama culimmada ha noqoto ama ardayda ha noqoto ama dadka suuban ha noqoto ama qayd miyaanu culimmada afka ka dawaadinin wixii xaqa sheegaya miyaanu mikrofoonnadii laga dhegaysanaya khudbadaha iyo qiraa'adka qur'aanka iyo dikrulxakiim iyo takbiirtii salaadda lagu xidhiidhinayay wixiiba uu ka aamusiyey sheekh adan sunne ayaa sheegay hadda inay xaaladdu marayso in dhulka xaramaynka laga furo wax waliba oo xun gaaladii inan loo fasaxay taa beddelkeedana qur-aankii kariimka la dhibsanayo caqiidadii islaamka wuu fasahaadiyey albaabadii fawaaxishka wuu furay shirki ayuu ummaddii markaasi u soo daayey oo kiniisadaa laga dhisay saynamaa heeso muyuusi qamaar turub wax allaale waxay gaalo jecladoo dhan buu keenay qur-aankiina wuu aamusinayaa gaaladii mamnuuca ka ahayd baa lagu soo daayey bilaad alxaramayn oo uu ku soo daayey ninkan iyo ciddii isaga saanidaysa xoojinaysaaba iyo ciddii raalli ka ahayd la wadaa waxaasoo dhamiba hadde marka qalbigu qur'aanka uu dhibo heesihiina ay dhibi waayaan ka warrama maxaynu nahay man naxnu maxaynu nahay alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub miyaan dikriga ilaahay qalbigu ku xasilin addoonka xanuunsanayaa miyaanu ahayn markuu xanuunsanaya ka ilaahay xaggiisa u dhow ee toobad keenaya ee ku raaxaysanaya qur'aanka wallaahi dakhtar baan galay oo aan ku jiray oo laygu qalay oo waxaan adduunyada dhegahaygu ku raaxaystaan oo inaan arko aan ka jeclaa inaanu jirin makarafoonka masaajidka ka baxaya sheekh aadan sunne ayaa ka dhawaajiyey in baytulmaqdis xorayntiisa maanta ay ka muhiimsan tahay in la xoreeyo dhulka xaramaynka maanta xaramayn dhibka inaga haysta wuu ka weya dhibka baytulmaqdis inaga haysta yuhuuddu ay garaacaysa in xaramaynka la xoreeyo abaa maanta ka mudan oo ka horreeyo ka afdalsan baytulmaqdis in la xoreeyo لأن لبدن هو قلب المسلمين وماشي مركا أمد صلاة ولا شيء سنيسن وماشي لوحة شيء مركا سويا بيت كاسنا يهود هاي ستة سجن الحرية واجب ويتها إسلام كله المسلمين تبع الحرية لكن ما أنت كلا احتلال تام هاي حرمين maamulka al sacuud ayaa dhowaan soo saaray amar lagu mamnuucayo in qiraa'ada salaadaha kor loo qaado tallaabadaas oo dad badan oo muslimiina ay ka hor yimaadeen halka warkan aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambeenna jufo ka mid ah beesha xawaadle ayaa nabadoon ku caleema saaratay wilaayada islaamiga ah hiiraan kulankan oo ahaa mid ballaaran islamarkaana jufada xasan maxamed oo ka tirsan beesha xawaadle ay ku caleema saaranaysay nabadoon cusub ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka booca ee bariga wilaayada islaamiga ah hiiraan kulanka oo ahaa mid ballaaran islamarkaana si heer sare loo soo agaasimay ayaa waxaa lagu dooranayay nabadoon shaafici cabdiraxmaan afrax kaasi oo noqon doona nabadoonka cusub ee jufada xasan maxamed waxaana madashay ka dhicisay munaasabadda laga jeediyey hadallo kala duwan ugu horreyn waxaa hadlay nabadoon cabdiraxmaan xiri oo ah nabadoonka guud ee beesha xawaadle isagoona sheegay in beeshu si weyn u soo dhoweynayso nabadoonka cusub ay caleema saaratay jufada xasan maxamed allaha kuu kaalmeeya waan kugana taagannahay dadkii hortaaceel ku jiray baan nahay haddana waa naga daba timid waan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan baan kuu soo dhaweynana naga lilaahaya waana ku garab taaganahay waan ku daba taaganahay waan ku kol taaganahay adigana allah ku guuleeyo ducana ogaas haddii tahay haddii oday tahay waa lagu daawa ka dheragtay allana ha ugu aqbalaan leenahay wabilahi tawfiiq intaasi kadib waxaa isna hadlay guddoomiyaha nuqabada wilaayada islaamiga ah hiiraan nabadoon macalin yuusuf wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay nabadoonka cusub ee jufada xasan maxamed khaasatan waxaan si gaara kuugu dardaarmayaa cadow badan ayaad yeelanaysaa waxaan kuu dardaarmaa ilaahay cabsidiisa cidda aad hoggaanka u noqotay towxiidka saxiixa ah cibaadada saxiixa ah inaad u horkacdo baadiyaha tuulooyinka meesha dacwada aysan gaarin cid walba oo dadka mas-uulka aad ka tahay ilaahay inuu ku weydiinayo wax cad waaye allaahu yasalu kulla raacin cama istarcaahullahu ilaahay birri wuxuu ku weydiinaya cid walba uu ku raaci mas-uuliyadda la sheegayna mas-uuliyad taaj ama wax la huganaya maahane waa biri wax laisweydiinayo sidoo kale waxaa isna xafladda ka hadlay nabadoon cali abu caaisha afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah hiiraan waxaan la hadlayaa beesha xasan maxamed cabdalle oo la yimid ninkaas soo doortay keentay waxaa la rabaa ninkaas inaad walaalka garabka siisaan sida soomaalida horay ayaa loogu mahmaaho dad badanaa iga horreeyey far keliya fool ma dhaqdo waa sax haddayna shanta farood suulka ilaa fariiraydu ayna ishaysanin shaqsi keligii waxba ma qaban karo waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay kana mid ahaa martidii lagu casuumay nabadoon axmed jihaad oo ku hadlayay magaca golaha nuqabada soomaaliyeed ee wilaayaadka islaamiga ah waxaana uu sheegay in golaha nuqabada guud ee wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliyeed ay si weyn u soo dhoweynayaan nabadoonka cusub ee caleema saaratay jufada xasan maxamed ee ka tirsan beesha xawaadle haddii xasan maxamed ay keeneen nin nabadoon ahoo culummo ah ood xambaarteen annagu haddaanahay nuqabada islaamiga ah soomaaliyeed waa idila xambaarna hortalaynahay waana idila qaadnay midda labaad waxaan leeahay naqiibka la keenay waa soo dhowaynaynaa ugu dambeyn munaasabadan oo kusoo idlaatay jawi wanaagsan ayaa waxaa hadal ka jeediyey nabadoonka cusub ee jufada xasan maxamed nabadoon shaafici cabdiraxmaan afrax anigu horta waxaan ahay nabadoon islaam waxa waayay beesha xasan maxamed nabadoonnimada kama dhex doonin siyaasadna uma raadin lacagna kuma raadin kitaabka ilaahay inuu ku hoggaamiyo ayaan ku ballannay ayagaana usha isaartay waxaa layga rabaa wiilka soomaaliyeed iyo wiilkayga inuu cadaalad falo taas baa laga rabaa wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waayihii ugu dambeeyey waxaa kusoo badanayay qabaa'ilka soomaaliyeed ee dooranaya hoggaan dhaqan kaas oo ku hoggaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku dhan yahay